bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiin fale saaxiibyaalaha ka dhowaada warka hamiinimo ee raadiyaha warsan qodobada warkaan hamiinimona weliba ankuwiina waliba hoosandhiya u ka kooyay hilibkii xoolo kureed markii use koronkay hilibkaasa la gadaay bilii unahadhaafni ee ramadaan suuqa sarafka beesada iyo waliba lagu dareema ahay shilbadelanaanka eedan beesada markaas doolarka iyo beesada kale ee adduunka laga isticmaalo koox burcadin waliba iyo dhaac iyo weliba jirdil injeesidiina dad shicib hay oo maraay duleedka deegaanka janaale xildhibaanana waliba iyo dalbadan in doorashada waqtiga kenya iyo ka dhiida ciidamada kudhirifi puntland iyo waliba farenyo andirana dowladda federaalk soomaaliya dowladda federaalk soomaaliyana waliba iyo dib anfiiryo ka suubii doonta sharci markaas la ansixi waqtigii madaweynigii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud akhbaaraadka dibadan waliba ankawiina etoobiya ayaa waliba iy ku jawaabtay eedeyntii amnesty international
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiinimo arbaayo u khamiisnaya hudaad intaas may ahayna qodobadii warkaana hamiinimo aan ku weynaayay in diyaar garoobay uso oo faahfaahsan waliba hoosandhiyow laku dareemaya hilibka hoolo kureed markii suuqyada hilibka laka gadow kor usankahi bili unahdhaafni ee ramadaan faahfaahinta warkan waliba nin firiyaya cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan
waa wakhtihii raace dadkana hawada kahan iyo weliba unugeeka aan kuur galnay sida howlosha ee anshal socota kawaanka wiin ee magaalada baydhabo marka anka horeyta weliba hindhooga qobadaayana dad eedan tiro badan waxaanas oo gadow hilibka iyo dad kale oyoona gaadaayaan hilibka weliba kaloo dhigaaga ha ka dhigaayana shanqar shanqartaas oo eh tooruda lan isticmaalow hilibka iyo masaarta lakadibiyow lafo walibana hadda sare ankahow ka kooyay hilibka geela oo hadda marahaya heerkii anka koreeye kawaanka wiin ee magaalada baydhabo walibana walkuwadiinay kukumada dadka gadow hilibka noocyadiis shalduun owse ninkwarbi heerka uuse hadda marahaya hilibka geela iyo hilibka erinka waa ku soo ku hadlow arintaas
warsadaa kiilihilibe boqol iyo labaatan kun iyo hadda gadaahayna kiilihilibe lixdan kun iyo gadaahayna kuwa hilibe soddon kun gadaahayna tubli hilibe tubli shan kun gadaahayna geel geel geel siid cali xaaji axmeda weliba usuuna ku mid ayaa dadka muddada dheer ka gudi jaray howlabin shaqa usocona nin ku waramay heerka marahaya hilibka iyo walayo dadka kula kulamaayaan kabahan wiinaha baydhabo ku dhex noola qawaanka may ka sheegeeyey ada miyow dhowr sano ka sheegeeyaada walaan hisaabo qorada maaagasbay markan mar may gadaana geela gadaana mar luuda gadaana irinka gadaana magaca kuwaanleydoodan ogda waluun shan reer bilaan malagasbay haddana qiimaha haddana kiisii sheega qiimaha geela kiilis boqol labaatan kiilada hilibkiya muskiilada may kuwa lixdana ku kuwee kubaadi soddona ku kuwee kumankii kumishaa ku kuwee markan macabilo hunagata ada wala macabileeyaan iyowasaata haa geeliwajso dhinaca loodana kiilo siyatina gadaana qaar macabileeyaan toddobaatan meelahaasa gadaan gasbay muskiiladankiinku afartan shan afartan san san dhahay dhinaga kale weliba una walkuweydiinay bilaanta gadadaasa hilibka iyo sheegan inay hilibka iyo ka tiirsanyiin nololiyo waagi yeelaysay oo hilibka oo soonkii hayti hilibka qiimishay kista kora jiri haddana alxamdulilah hilibka qiimada kista kora jirni xilligii hore kiilada hilibka boqol iyo afartan kuna maajirisi maasii jiri hadda laakiin kiilada hilibka boqol haa hadda boqol iyo toban ku shirwana noosiya hadda laakiin markii horena kiilada boqol iyo afartan kuna noosiyaa sida malaada alxamdulilah kista koro
waayahay eeda mahadsanyahe cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan oo faahfaahinta warkaas ka eedinayay isbedelka hilibka suuqa xoolaa ee markaas isbedel laku dareemahay niladiriirsiyahay suuqa sarafka isla magaalada baydhaban waliba laku dareemahaya isbeddelka eedan baasada la sarfow warbixintan waliban in diyaariyey maxamuud cali cabdulaahi
toddobaadkan weliba hoosnadhiyow laku dareemahaya suuqa sarafka ee magaalada tanbaydhaba geekiya booqday suugaas aan aanqiimaya meelaha tuusu marahaya sarafka beesada ee magaalada tanbaydhaba ee runta maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya shu-aab maxamed yuusuf waliba oo sugumidaya dadka ka shaqayso beesada sarafka ee magaalada baydhaba waa kuwa soo sharaxow noocyada beesada uusan qubudow siduusan qubudow iyo weliba saduusan biyow sarafka doorka iyo sarafahayna qiimaha hata boqolkii door sarafahayna maybe yaa kaashkuna ka dhiibahayna laba milyan shan boqol iyo toddobaatan iyo ka dhiibahayna boqolkii door lankii niishaana lankii kaash niishaanona mayba qobadahayna laba milyan ili boqolo ka qobadahayna beri too bilyan saasi kadalika walaa beri alkun doorkii birti walaa intii wanaha caafimaad dorodanba dhiidi walaa yaraha jabi birtan hata ka hor walaa yaraha dhiidiyeen awel hortii lixdan ale ku qaaday tuaab konto shanayba ka qaadahayna shan shan kuwan ku dhiidi boqolkii dollarna soddon kuwan ku dhiidi sababtoowa dolarka kasta baryaalkun walaa yaa yaraaday kaashkaa walaa badadi markasaas kadaalika dolarka kasta wadhi riyaal sacuudigana sarfaana boolki riyaal may sarfaana labaatan shan dolar sarfaan labaatan shan in barna ka biyaan boolki beri toobiyata may qobdaane konton shan qobdaana lixdan kun ka biyaan boolki door may qobdaane laba milyan shan boqol toddobaatan qobdaane laba milyan in lix boqolna ka biyaan leerada beeso ayuuna sarfa kisjaanjan tiba sarfa bay qobdaan saskadalika hadsaasa leeyahay halka doorkana beryaalkun kastoo hadhi
ciidamada ku tirsan maamul goboleedka puntland iyo waliba iyo fareen indirena dowladda federaalk soomaaliya kuriyad markii iyo ku dhirifeen maamulka iyo ku tirsan yihiin ee puntland ciidamadan oo markaasi ku hubaysan hubka noocyadii shal bedelan iyo waliba markaasi iyo roogaana deegaano ku tirsan gobolka bari habahaatib ku mid ee puntland iyo enlabati gobolka gardafu walinayo sheegana inay iyo ku dhirfan yihiin maamulka puntland muuqaale iyo ciidamadahaas ku duubeen iyo weliba markaas laka argaya baro bulshada iyo oo hubaysan walina markaas iyo sheegana in iyo ha ku horjeedaan ciidamada usatow bari imaaraadka ee badda puntland ee markaas languradow b m b f oo markaas puntland sheegtay inay markaas la jeeyi doono gobolkaas walinayo sheegana in deegaanada titiyo iyo amni eyin islamarhantaasna xiligan inin bahanayna ciidamo dheeri e saraakiil la hogaamiyaasa ciidamadan ayaa weliba markaas iyo sheegana in gobolka gardafu markaas iyo unkujarna wal dhinigi iyo weliba obse eh haabahaato inay al-shabaab iyo daacish iyo roogaan amniga gobolkaasna useeyey koo laiska halaayo kor waana nin baahnayna puntland inay wakhtigan ciidamihii inta u barto gobolkaas waana iyo sheenaan ka dambeyn saraakiilla hogaamiya ayta ciidamadan iyo waliba markaas iyo sheegeen in madaxda puntland iyo faragelin ka haayaan gobolka odayaasha iyo walgorodkana iyo markaas baaqanka daran inay puntland madaxda tt iyo la hadalaan tallaabadan iyo waliba kooyse kuriyad markii maamulka puntland uuse ciidamo antawbari xeebo deegaanadaas puntland waana markaas ciidankii in horeeyey oo tababar la siiyey waana sida dowladda imaaraadka carabta la jeeyey gobolka gardafu ee maamulka puntland iyo nabahan gobolkaas oo ku tirsan gobolka bari xildhibaano ku tirsan dowladda federaalk soomaaliyana weliba iyo dalbadeen in doorashada wakhtiga kenya iyo kadhiida cabdinaasir axmed mayow iyo faahfaahinta warkaninhay
xildhibaan maxamed idriis geney oo ku mid ah xildhibaanada golo shacabkaya ku hadalay walyaabo sheenay in siyaasiyiinta mucaaradka iyo xubno ku mid ah beele caalamka iyo muujiyeen walaaciyo ku qabaan doorashada la filaya inay kudhiyada soomaaliya xildhibaanka maybaasu sheegaya in bilo siyeedaad ee sanadkan uusu qorshagahay in la bilaabo doorashada xildhibaanada golo shacabka bilo disembarna ee sanadkan laha gebagabeeyey doorashada xildhibaanka haabahaato taasiyaan muuqna meba usadaasheen taasay ka daray in madaxda dowlada federaalke iyaan muuqna haanfadow iniyo qabadaan doorashada islamarkaasayna taasiyo walaaca ka abuurtay xildhibaanada qaar iyo siyaasiyiinta mucaaradka anka dambeantay xildhibaan maxamed idriis ganey maba us sheegay inay madaxda dowlada iyo horey on ballan qaadeen doorashada waqti sheega kadhiyaasa balse iyo onkamuuqna ini taas iyo mugdigalli maybana madaxda dowlada onka baaqay ini si degdeg ee doorashada waqtisha onqabadaan doorashaa lagu jiray hadda oo disembar ay saacado noo jirto sebtembarna ayba noo jirto bil ay naga dhiman sagaalaad iyo doorashada inay bilowatay ay tahay meelna aan waxba aan ku sheegin ayaa horta welwelka ugu badan keenay marka dadka soomaaliyeed waxay ka dhursugahayeen ummadda maalintii madaxweynaha la dhaariyey hadaladiisii oo ugu horreeyey waxay ahayd inuu dalkan uu gaarsiin doono doorasho qof iyo coda macnaheeda hadduu waayo inuu gaarsiin waayo ma ahan dhammaadka adduunyada ma aha xildhibaano ku tirsan golo shacabka ee baarlamaanka soomaaliya siyaasiyiinta mucaaradka iyo xubno ku mid eh beelo caalamka iyo walaac kumuuji doorashada waqtisha ka dhiyaasa walow madaxda sare ee dowladda iyo sheegeen in muddo kororsalan suubi doogno cabdinaasir axmed miyow warbaahinta warsan magaalada baydhabo
koox burcad iyo weliba iyo dhac iyo jirdil iyo injeysidiina dad shicib haayay oo maraayi duleedka deegaanka jannaale ee gobolka shabeellaha hoose tawakal cali cumar iyo faahfaahintii warkan gobolka shabeellaha hoose anaan ku diri
cabduqaadir dheere waa wadihii gaariga xalay ay ku dhibaateeyeen koox burcada duleedka deegaanka jannaale waxa uu warsan raadiyo u warbixiyey falkii xalay ka dhacay duleedka deegmada jannaale ee shabeellaha hoose gaari mani basa oo isagu kaxeeye uu ka ahaa ama darawal uu ka ahaa ayaa abaara xalay saqdhex lixdiya iyo barkii ay dhibaato u geysteen kooxoo qowlaysata oo ku sugan deegaanka janaale duleedkeeda waxa uu cod dheer ugu diray dhammaan laamaha ammaanka in arrintaasi ay wax ka qabtaan maadaama dhibaato xooggana ka soo gaadhay jirdil iyo sidoo kale hantidii ay wateenna ay ka qaateen kooxdii halkaasi ku sugnayd isagoo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yidhi sidee waxu dhaceen anigu janaala ka imaanay oo agugoon soo socdo kuma dhacayno sida wadsaca qoray baabuurkii iyo gabdhiyo duman iyo mudalkii naga dhaceen haye intee usoo socotee marka ininka janaala ka imaanay gurigooda soo socotee gurigooda soo socoteen marka laga soo tago dhacaasi iyo jirdilka maxaa kale oo idin geysteen intaa ka war haysa
wax walba loo sameeyeen gabdhiyaa kaabatumeen moobeeladii naga daceen yaa idiin soo gurmada marka wax gurmad ma hesheen hay maxaad codsanaysaan marka
si kastoo ay amuurta haataba bahan markii ugu horreysay kooxo burcadaha ay dhaca iyo jirdil u geystaan gaadiidka isaga kala goysha waddooyinka gobolkan shabeellaha hoose tawakal cali cumar raadiyo warsan gobolka shabeellaha hoose
geedyada mahadsiin waryaheena tawakal oo faahfaahinta warkaas gobolka shabeellaha hoose aninku diri meelo warkaasi inku koo yahay dhugunsadayaal warsangu baydhabo wasaaradda muro banaanka etoobiya iyo weliba yay sheegtay warbixin markaasi hasaartii hay-adda amnesty international inay aan hayna too markaas waafaq waafaqsan xaaladda uuse dalka ku jira isla markaasna iyo ku dheerta xaqiiqda warmurtiyeed iyo wasaaradda muro banaanka etoobiya hasaartii oo markaasi aan ku jawaabasa eedda amnesty iyo etoobiya weliba iyo kuku jawaabtay warbixinta guud ahaan inay eeta too markaas aan ku turjumaan xaaladda dalka etoobiya oo waqti oo waqti xaadirkan usa rooga ama usa ka suganyi meelii shalay etoobiya iyo roogtii tan ii intii isbeddelka usa dhihi etoobiya tallaabooyinka siyaasadeed iyo amni ee markaas dowladda iyo aqaadii weliba waa too markaas run e warbixintan yaeta too markaas haldhinacan janjeera sii dheeri etoobiya weliba yay sheegtay xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee warbixinta lakuxusi haddii iyo jaraan sida warbixinta amnesty laka sheegay dowladda inay ha saarasa guddi mada bannaan oo habaalow arrintan goobo warbixinta lahaa ku sheegay inay xadgudubyo xuquuqda aadanaha ku dhiyaan dadaalada xasilooni iyo weliba amni lanka dabaalahay inay markaas iyo isku kaalada doonaan dowladda dhexe iyo dowlad deegaanka islamarkaasna sabuuta markaas lanku qiibgeliyay ururada bulshada iyo hoggaanka diimo wasaaradda weliba kaloo iyo sheegtay in ciidamada gaashaan dhigga booliiska federaalk iyo ciidamada kale ee ammaanka ee deegaanada iyo amnestika sheegtay iniyo ku dhiyaan xadgudubyo xuquuqda aadanaha howlgallada sharciga iyo weliba shaldambeynta iyo markaas ha kanaga doonaan inay iswiigna markaas ammaanka deegaanadaasna xaqiijin doona dhugunsadayaal warkii siinku kooyay raadiyaha warsan hamiinimadan surunkan ininka dhanyi